agab isboortis oo kala duwan ayaa lagu wareejiyey maayarka magaalada beledweyne taas oo loogu talagalay in loo qaybiyo labiyo toban koox oo ka qaybgeli doona tartan ciyaareed oo dhowaan ka bilaaba doona beledweyne tartankan oo ay soo qabanqaabisay shirkadda usul ayaa loogu magac daray usulka qaar ka mid a maamulka shirkadda usul sboort ayaa ka warbixiyey kooxaha tartankan ka qaybgeli doona waxaa maanta meeshaan agab qurux badan oo ka kooban toban naadi lagula wareejiyey maayarka magaalada beledweyne agabkaasoo ay wareejinaysay tv-ga azul oo runtii maantana goobjooga ka ahaa agaasimidiisa runtii agabkaas maayarta la wareegtayna waxaa lagu wareejiyey toban kooxood oo maanta meesha goobjooga ku heeday runtii marka waxaan ugu baaqaynaa tv-ga azul horumarka uu ka haayo magaalada beledweyne dhammaan soomaaliya horumarkiisa maayarka magaalada in lagu soo dhaweeyey wariye najiib cabdiqaadir iyo sidoo kale inaa maayarka isla maayarka agab ku wareejino maayarkana ay agab kusii wareejiso ururka kubadda cagta gobolka iyo kan degmada tartankan waa tartan aan ugu gol leenahay in shirkadaha magaaladan beledweyne qeybta ka ah inay jaalenji badan ay sameeyaan dhalinyarada macnaha hadday xifaaltan dhalinyarada helaan wax badanaa loo qabanaa macnaha azulna waa shirkadii ugu horeysay ee magaaladan beledweyne tartan ku qabata tiifiye badan oo soomaaliya ka dhisanaa jira waa tiifigii ugu horeeyey ee halkan tartan ku qabta tartankan qaab life a u daawan doon ayaa u daawan doontiin oo aan kusoo kordhin doonaa weli beledweyne life ma ka dhicin laakiin qofka maanta beledweyne ka maqan oo xitirmaayarka hadday ciyaaraha qaar u gambiso si toosay ugu daawanay facebookgeeda ayadoo azul t v ka daawanaysa iyo azul sportis tartankan oo ay soo qaban qaabisay shirkadda azul sportis ayaa la rajaynayaa in uu qeyb weyn ka qaato isdhexgalka dhalinyarada iyo horumarinta bulshada gaar ahaan bahda ciyaaraha ee beledweyne